halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa sabti shan iyo labaatanka bisha ogost sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda caawiyo dunidana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida dagaallo xooggan oo maanta ka dhacay gobolka sool maamulka s c khaatumo ayaa sheegay in ay qabsadeen saldhigyo milatari oo ciidamada somalilan ay hore u joogeen oo uu ka mid yahay taliska gooja cadde
muddo yaroo daqiiqadaa kabacdi waxaa lagala wareegey maraagi baa lagala wareegey muddo aan saacad dhammaynna waxaa lagala wareegay dhulkii magaca dheer yeeshay ee la odhan jiray gooja cadde
war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga somalilanna waxaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay uga baxeen halkaasi xeelo dagaal waxaa kaloonu idiin haynaa ciidamada dowladda soomaaliya oo qabsaday degmada ceelbuur oo ay ahayd saldhiggii ugu weynaa ee kooxda al-shabaab ay ku lahayd bartamaha soomaaliya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkana waad maqli doontaan marka horese warkii dunida madaxweynaha ismaamulka kilalka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa maantoo jimcaha la sheegay inuu iscasilay iyadoo gobolkaasi ay dhowaanahanba ka dhacayeen rabshado fara badan sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda wadankaasi yikaal kavale ayaa iscasilay intii uu socday kulan deg deg ah oo maanta ay isugu yimaadeen golaha wakiilada ee deegaanka amxaarada waxaana markiiba lagu bedelay areege kabedde kaasi oo mar hogaamin jiray maleeshiya deegaankaasi ka hoos shaqaysa awoodda maamulka amxaarada yikaal ayaa ka hadlay kulankii golaha waxaana uu sheegay in warqadda iscasilaada uu sideed bilood ka hor u gudbiyey xisbiga talada gobolkaasi haya ee p b loo yaqaano hase ahaatee ee rabshadihii dhawaah ay ku qasbeen in uu xafiiska sii joogo deegaanka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa ah gobolka labaad ee ugu dadka badan dalka itoobiya waxaanaay mudaharaadyo rabshado wataa ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii abril ee sanadkan markii ra-iisul wasaare abiy axmed uu amar ku bixiyey in ciidamada amniga ee maleeshiyada deegaankaasi lagu kala diro oo lagu daro booliiska federaalka dalka itoobiya dadka reer zimbabwina waxay si weyn u sugayaan natiijadii kasoo bixi doonta doorashada madaxtinimada dalkaasi ka qabsoontay iyadoo ciidamada ammaankuna ay xidheen wadooyinka aadna loo ilaalinayay goobaha ay yaalaan sanaaduuqda codbixinta iyo sidoo kale xarunta guddiga doorashooyinka waxaana laga cabsi qabaa in ay dhacaan mudaharaadyo iyo rabshadihii qalalaasaha kala duwan hogaaminayay ee dalkaasi ka dhacay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii markii doorashadii madaxtinimo ee tan ka horreysay ay dalkaasi ka dhacday guddiga doorashooyinka zimbabwe ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee saanuu b f uu ku guuleystay sideed iyo soddon kursi oo baarlamaanka dalkaasi ka mid a halka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee isbahaysiga isbedeldoonkaahina uu ku guulaystay laba iyo soddon kursi sida ay baahisay wakaaladda wararka reuters guddiga ayaan weli soo saarin natiijada doorashada madaxtinimada oo ay dadku si weyn ugu dhegtaagayaan codbixinta ayaa soo gabagabowday khamiistii shalay fiidnimadii kadib markii dibudhac badani uu ku yimid qaybinta kaadharhka codbixinta amaba waraaqaha codbixinta oo u badnaa goobaha ciladaasi ka dhacday magaalooyinka waaweyn taasi oo keentay in mas-uuliyiintu hal maalin ay ku kordhiyaan codbixinta dowladda wadanka norweyna waxay diyaarado nooca f sixteenka loo yaqaano ugu deeqday dalka ukraine sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi norway oo booqasho ku tegay caasimadda dalka ukrain ee kiyev ilaa hadda ma cadda tirada saxda ah ee diyaaradaha loogu deeqay norway balse khubarada arrimahan falanqeynaya waxay sheegayaan inaanay ka yarayn toban diyaaradood norway ayaa ah waddankii saddexaad ee yurub ah ee marka laga reebo netherland iyo denmark hore ugu dhawaaqay in ay ukrain siinayaan diyaaradaha dagaalka si loogu isticmaalo dagaalka ay kula jiraan dalka ruushka intaasi dhegeystayaal waxaa ku eeg warkii dunida halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington aynu ku bilownay dagaallo xoogan ayaa maanta dhex mara ciidamada somalilan iyo xoogaga maamulka s c khatumo ee gobolka sool maamulka s c khatumo ayaa sheegay in ciidamadoodu ay qabsadeen taliska ciidamada somalilan ee gooja cadde sidoo kalena ay qabteen maxaabiis somalilan ka tirsan warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariim olol afhayeenka s c khatumo xaqal cabdirasaaq falaalug ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay saaka magaalada laascaanood deegaanada u dhow gaar ahaan deegaanada maraaga gooja cadde adhacadde guumays iyo goori isagoona sheegay in guud ahaan ciidamada s c khatumo inay gebi ahaanba la wareegeen deegaano kala duwan waran isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisi sida tan
saaka aroortii markay afartii iyo konton iyo sagaal ahayd waxaa dagaal ka bilowday dhinaca bari ee magaalada laascaanood meesha la yidhaahdo maraaga oo xarun weyn nimankaa u ahayd muddo yaroo daqiiqadaa kabacdi waxaa lagala wareegay maraagi baa lagala wareegay muddo aan saacad dhammaynna waxaa lagala wareegay dhulkii magaca dheer yeeshay ee la odhan jiray gooja cadde nimankaas dhulkii ay fadhiyeen dhammaan waa lagala wareegay ee gobollada s c ay xukumeen doonayeen oo ku dagaalamayeen dhammaan waa lagala wareegay maxaabiis baa jira aad soo bandhigteen bal tirada maxaabiista aad qabateen intee bay gaadhayaan
maxaabiis badan baa la hayaa xaqiiqiyan weli waa la soo wadaa meelo kala duwan baa laga soo qabanayaa hadda markii anigu aan magaalada soo gelayey waxaan siday afar maxbuus saakana waxaan keenay saddex haddeer waxaan ka imi saldhiggii iyo jeelkii baan ka imi waxaan soo weydiiyey saraakiishii haysatay jeelka iyo saldhigga maxaabiista hayaan boqol iyo sagaal iyo toban maxbuus baa lagu hayaa sidee ka yeelaysaan maxaabiistaasi
waa su-aal fiican weeye maxaabiistu sharciga islaamka iyo ka bini aadanka intaba xeer bay ku leedahay sharciga islaamku maxbuuska wuxuu siiyey xuquuq ka biniaadanka kale oo ay biniaadanku samaystayna waxay siinayaan xuquuq xuquuqihii la siiyey dhammaantood waanu oofin doonaa haddii ila haydmo wa gartay maxaa idin qorshaysaan hadda maadaama ciidamadii deegaanka gobolka sool ay ku wada sugan yihiin s c khatumo tallaabada idin xigta idinka maxay tahay tallaabada noo xigtaa waxaa weeye inaanu horta marka hore ciidanka iyaga xakamayno oo ciidanka iyagu uusan ka gudbin xuduudaha ama deegaamada kale oo dadka deriska ah inuusan u gudbin inuusan samayn wax fawdo ah oo uusan ku tahambaabin dadka miyiga iyo deriska ah ceelasha ka cabaya oo oodwadaagta ah annagu waxaanu aaminsannahay dadkan muuse uunbaa isku diraye dadkan waa dad ehela waa dad qoysa waa dad qaraabo ah kuwa aniga adeerada aabbaha ilmaabtayaashii ay dhaleen baa hadda ku jira maxaabiista cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
weli wararka la xidhiira dagaalkaasi ayaynu ku guda jirnaaye dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee somalilan ayaa nuqul ka midihii v o a soo gaadhay waxaana lagu sheegay in ciidanka somalilan ay kasoo baxeen fadhiisimihii ay ku sugnaayeen ee bariga sool istaraatijiyad amaba xeelo dagaal aawadeed war-saxaafadeedkan somalilan ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa somalilan ay ka lumeen wadooyinkii loogu talagalay inay maraan oo weli aanay soo gaadhin goobihii loogu talagalay waa sida war-saxaafadeedkaasi uu dhignaaye war-saxaafadeedka somalilan ayaa lagu sheegay in ciidamada somalilan ay imika ku jiraan dib isku habeyn iyo diyaargarow halkaad nagala socotaana waa washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeeda iyo kuwa deegaanka oo iskarabsanaya ay galabta la wareegeen degmada ceelbuur ee bartamaha soomaaliya oo muddo ku dhow toban sannadood saldhig muhiima u ahayd kooxda al-shabaab oo degmooyinkaasi haystay taliyaha ciidanka soomaaliya genaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo waraysi siiyey v o a ayaa sheegay in ciidamadiisu ay si buuxda ula wareegeen degmada ceelbuur sidoo kalena ay dhowaan tegi doonaan degmada galhareeri wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa khadka telefoonka ku wareystay taliyaha ciidamada soomaaliya ibraahim muxiidiin waxaana waraysigaasi u dhacay sidan
ilaahay baa mahadle nimankan khawaarigta ay muddo lix iyo toban sana saldhigii ugu weynay ay ka deganaayeen dalkan ay ka deganaayeen ay ahayd ummadda dhibaatada ay ku hayeenna ilaahay waa ka qaaday in yaroo dhimanna inta kalena insha allahu waxaan rajeynaa waktian dheeran iyagana inay ka dhacdi doonaan soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeedba maanta waa waxay u tahay guulay u tahay cadowga soomaaliyana waxay u tahay waxay u tahay faanay u tahay waxay u tahay guulay u tahay mahay maxay idinkaga dhigan tahay ceelbuur taliya in la qabtay waxay nooga dhigan tahay inaan shabaab ka adkaan waan gartay kadibna dalku dalkuna nabad heli doono muhiimad intee laag bay ulahayd gulufka dagaal ee guud ahaan socda ceelbuur oo ahayd degmo muddo dheer ay joogeen al-shabaab waad og tahay oo magaaladan la yidhaahdo ceelbuur waa meesha ay ku mataqaanaa ugu horreysay ee ay jilmaha dhigaan waana meesha keliya aan weli lagula hadlin ama lagala aysan cidi kala cidi kala kala doodinba oo inay leeyihiin ay aamineen dee dhibaatada ummadda ay u geysteen na waad og tahay marka ceelbuur oo gacanteeda ka baxday iyaga waxay u tahay guuldarro aysan weli arag inta ay dalka ay joogeen waana guuldarro hadda bilow u ah inta dhimanna insha allahu tacaala sidaasoo kale ay ugu guuldarraysan doonaan
janaal ibraahim taliyaha ciidanka xoogga dalka ma dagaal baa idinku qabsadeen magaalada mase way ka baxeen kooxda al-shabaab
shabaab waa waa waa dagaal way isku dayeen waa waxbay isku dayeen laakiin waxay noo kusacdigi karaan maaha waayo xoogga awoodda aan ku soconno maaha awoodda ay nooga hor imaan karaan inay inta cabaday ridaan iska cararaan ay u badan tahay waxay sameynayaan xaggee xigta hadda ay ka joogaan gobolka guud ahaan furumaha dagaal hadda caalbuur hadday gacantoodii ka baxday xaggee bay joogaan oo hadda xigaysa halkan wallahi tuulooyin yar yar oo u dhow waa og tahay aws weynaa laga qabtay wadxaa laga qabtay daca meesha la yidhahda laga qabtay waxaa laga qabtay ceel heel laga qabtay ceelka cali heel waxaa laga qabtay ma tirin karo marka guuldarro isdaba jooga ayaa ku socota waana welina weli welina way sugaysaa marka galhareeri inta ay sheegan jireen galhareeri baa noo dhiman iyaduna insha allahu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intee baa loo jiraa galhareeri masaafo ahaan ciidanka xoogga galhareeri intee lag buu u jiraa
ciidanka xooggu jahooyinka uu joogo waa badan yihiin dhihi mayno meelable meelable ka joogaan laakiin ciidanka xoogga dalku way ku soo jeedaan waana qaban doonaan insha allah waqtan dheerayn iyadan inkastoo mar dhow taliska aan la wareegtay oo aan aan sii fogeyn laakiin waxaa soo laalaabatay in inta deegaan la qabto oo dagaal lagu galo kadibna ciidamadu ay ka baxaan aad baana dabcan loogu dhaliilaa dowladda marka maxaa iska bedelay mase jiraa qorshe cadoo hadda muuqdo aan inaysan soo laaban doonin maxaa ka barateen
horta marka ugu horeysa dagaalka maalinta u bilowday waa muddo toban maalmood oo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo u fadhiya banaanka marka madaxweynuhu banaanka ma fadhiisan jirin marka madaxweynaha banaanka fadhiya oo ciidankii daba fadhiya marka si ay uga baxaan uma taalaba
marka deegaan la qabtay oo dib looga baxayo ama looga baxa ma ma dhacayso sidii hore loo arki jiray
muddada hadda ay socotay miyaad maqashay meel la qabtay laga baxay
adaan ku weydiinaya generaale adaa taliya xoogga dalka
maya miyaad maqashay adugu ma maqashay ha iyo maya waan gartay aan ka gudbo marka la fiiriyo haka gudbin haka gudbin haka gudbin waan gartay ruunargood baad qabateen taliya ruunargood baad dib u qabateen howlgalka hadda adigu aad hogaaminayso madaxweynuhu uu u jooga dhuusamareeb wararkan ka helaya waxay sheegaya in al-shabaab ay mar kale dib u tageen oo lagu arkay gudaha degmada ruunargood
waxaan ku sheegaya ruunargood ma joogo shabaab maaha shabaab niman deegaan oo iyagana aan mataqaanaa sheeg banaanka banaanka jilka jilka ku dhegan ku jira ayaa jooga iyaguna waa reerisan yihiin meel ay ka dhici karaan iyo meel ay geli karaan oo kale ma jirto ma magaalana ma joogaan waxay ka joogaan jiqda ku jirta ceelbacad iyo dhuuxra ku jira waana dad degaana oo beeraha habeenba reer u hoysa marka lama dhihi karo mataqaanaa waa ciidan meel haysa daban waa al-shabaab maxaa laga yeelayaa saa sheegaysa hoodkay ku jiraan meelaha qaar aad ka gudubteen ood meel fog ka maraysaan baa ay joogaan marka sidee lagu sifayn doonaa ama lagu ogaan doonaa in deegaanka uu uu ka ka dhammaado al-shabaab aada bay muhiim u tahay dabcan in dadku ogaadaan
shabaab waa laga dhamaynayaa meelaha ay joogaan markii magaalooyinka laga qabto nimankaani waxa ay ku noolaayeen dadka ayay ku noolaayeen ummadda degan degaankaas ayay noloshooda ayay waxay ku ahaayeen iyaga unbaa noolay dadka masaakiin dadka kale ee shacabka soomaaliyeed degaan meelahaas deganna baahiyay u baktinayeen marka kalkooda iyaga baahiyada ugu baktiyeen banaanka ugu dambeyn taliya dagaalku ma ciidanka xoogga dalkood dhulka ku socda unbaa hadda ku jira mase duqeymo iyo taageero caalamiya aad helaysaan
waa dee taageero caalamiya inaan helno waa waad og tahay ma ma qarsano taageero caalamiyana waa helaa ciidankuna mari ugu socnaa aalbuur ma duqeyn baa ka dhacda mase dhulkaa laga galay
kama dhicin ceelbuur duqeyna kama dhicin
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya genaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo u waramayey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonnaa bal dagaalka al-shabaab ka dhanka ah ayaa hadda ka socda soomaaliya guud ahaan wuxuuna si gaara xilligan kaga socdaa koonfurta soomaaliya guluf dagaaleed ayaana laga dareemayaa dalka madaxweyne xasan ayaa muddooyinkii dambe wuxuu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb halkaasoo abaabulka dagaal uu hadda ka socdo haddaba rajadu intay la egtaa markay timaado dhammaystirka dagaal ka dhanka al-shabaab oo shan iyo tobankii sano lasoo dhaafay bartamaha koonfurta soomaaliya si weyn aada isha loogu hayay barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaana guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya cabdisalaam guuleed oo hore usoo nadan ku-xigeenka hay-adda sirdoonka soomaaliya nisa oo aad uga faallooda arrinta amniga iyo argagixisada sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah hafhayaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla sare cali xaashi iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxyidiin shaatax dhammaantiin aad baad u mahadsantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku bilaabo hafayeenka ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare cali xaashi xaggee wax marayaan hadda bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa dadka mas-uuliyiinta xildhibaanada ama maaragtay nin kastaba masalka uu meeshaan ku fadhiyaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan u soo noqdo dagaalada iyo gulufkan lagula jiro maaragtay nimankan argagixisada ah meel fiican buu marayaa sidaa og tihiinba shabeellada dhexe iyo galguduud meelo yar ayay uga jiraan ceelbuur baa mataqaanaa maaragtay u dambeysay oo meeshii u dambeysay ahayd ayadana mataqaanaa waa ayaa loo saaran yahay marka waxaa waaye guul fiican bay waxay soo ahaa soo hooyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo shacabkooda oo ka gadooday nimankan axlawayaasha ah iyo madaxweynihii dowladda federaalka ah oo furunta dagaalka jooga marka sidaasayna shabaab aynan maaragtay waddanka soomaaliya aynu ugu sii sugnaan doonin
aad baa mahadsan tahay xildhibaan cabdirasaaq xusul furmaha dagaalkaad muddooyinkii dambe joogtay dhuusamareeb abaabul baa ka socdood ka timid marka la fiiriyo sida hadda wax u socdaan ma u muuqataa in al-shabaab meelaha hadda isha lagu hayo loogu guulaysan doono dagaalkuna soo idlaan doono
bismillah waan salaamayaa v o a bahda v o a iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan runtii cabduqaadir waad la socotaa dagaalka lagula jiro argagixisada xilligii uu soo bilowday gaar ahaan dagaalka hadda maraya feeskii labaad kiisii koowaad oo ka bilowday gobolka hiiraan kadibna ku faafay shabeeca dhexe maantana maraya galguduud iyo mudug ama galmudug meeshii uu ka soo bilowday iyo xilligii uu soo bilowday iyo heerka maanta uu marayo iyo juhdiga iyo awoodda ay dowladda soomaaliya ay gelinayso gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudan xasan sheekh maxamuud oo wakhtiga aan doodan ku jirno ka badan laba isbuuc ku sugan magaalada dhuusamareeb isagoo madaxweynihii dalka ah iyo taliyihii ciidamada qalabka siday ee guud hogaaminaya dagaalka feeskiisii labaad runtii waxaa la gaaray xilligii nimankaasi dalka inta yar ay kaga harsan yihiin laga soo dabarjari lahaa oo aad arki kartid meel walba oo ay ku sugan yihiin markii ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ay aadaanba in aysan runtii u babac dhigi karin oo ay gadaal usii sikanayaan marka waxaa la dhihi karaa haa waktigii nimankaas dalka guud ahaan laga dabarjari lahaa ayaa la joogaa runtiina madaxweynaha iyo taliska xoogga dalka iyo dhammaan bulshada soomaaliyeedna dadaalkaasna way muujiyeen dareenkaasna waan ku aragnay mar haddii bulshadii kacday dowladdiina madaxweynihii ugu sarreeyey uu haddan hogaaminayo nimankaasi gobolkoodii wuu dhacay waxayna hadda bilaabeen aad baad u mahadsantahay waa kuu soo laabanaa xildhibaana waa kuu soo laabanaa aad baad u mahadsan tahay cabdisalaam guuleed marka la fiiriyo dagaalka dowladda madaxweyne xasan hadda ay u jihaysatay al-shabaab wakhtiyo kala duwan baa dagaal lala galay guluf dagaal xilligan waktiga ku horrey madaxweynuhu wuu qaaday haddana waxaad moodaa mar kastaahi inay sidii la rabo aysan noqonin marka hadda say ku socdaan say kuula muuqataa
bismillahi horta waan wada salaamayaa dhammaan ka qaybgalayaasha iyo bacda v o a waxyaabo badan waxaan ku raacsanahay dadkii iga horreeyey waxaan isleeyahay haddaan fiirino sanadkan bishaan oo kale sanadkii lasoo dhaafay face one operationkii iyo hadda bilowgii oo face two on on maaragtay joogno waxaad u malaysaa in rididiilo fiican ay muuqato isku dayga iyo dadaalka diyaargarowgu inay wax badan ka beddelan yihiin saa soo dhaaf laakiin haddana markaad fiiriso xasan sheekh wuxuu dhuusamareeb joogaa laba asbuuci inta sida badanna waxaan aaminsanayn in madaxweynuhu markuu yimaado uu noqon doono daahfurka dhaqaaqa koobaad marka waxaad u malaysaa in habacsanaan jirto waxaad u malaysaa xoogaa in kala daadsanaan jirto xagga ciidamada iyo diyaargarowgooda iyo iyo iyo taliska iyo qaabka ay wax u shaqaynayaan laakiin wax weyn ayaa muuqda oo runtii la dhihi karo maanta meeshaan ay ku jiraan hadda shabaab oo dhan lalama dagaal kuma wajahna dagaalkan wuxuu ku wajahan yahay kuwan galmudug jooga oo galcad iyo xaradheere iyo dhuusamareeb inta u dhexaysa triangolekaas waxaan isleeyahay muhiimiyad weynay leedahay waxaa muuqda hididiilo runtii rajo weynaa muuqata laakiin haddii aysan dowladda soomaaliya asbuucan aysan guulo ka gaarin waaweyn ilaa hadda meelo la yaqaano waaweyn oo gacanta usoo gala ma jiraan aysanan bedelin dhaqankii ahay meel la qabsadayo oo maarata dib looga baxo waxaan isleeyahay xoogaa arrintaasu waxay keeni kartaa kalsooni daro shacabka niyaddoodu sarrayso
aad baad umahadsan tahay usmaan shaatax markaad fiirisaan dagaalka iyo abaabulkuusu mudduu socday mar kasta dagaal dhacahina xuquuqda aadanaha iyo dhowrista dadka shacabkuna meesha kama marna marka maxaa idiin muuqda shaatax buqadra waa mahadsan tahay warka hore waa salaama dhammaan martida igula jirta doodan ama v o e da runtii saad sheegtayba bulshada rayidku inta badan meelaha aan wax ka fiirino waxa waaye inta badan dhibaatada soo gaari karta shacabka markii ay jiraan dagaalo ama khilaafyo amaba ay jiraan abaaro ama ay jiraan masiibooyin kale oo dabiici ama dasame ah marka runtii marka aa fiirisid abaabulka hadda dagaalka hujigiisa labaad socdo inta badan waxaan maqalnaa oo aan aad iyo aad aan u maqalnaa inuu abaabul dhinaca milatariga iyo ciidanka uu aada u socdo yaro gaabisna uu ka jiro dhinaca sidii loo badbaadin lahaa marka oberetionka la sameynayo dhibaatooyinka dadka soo gaaraya tan labaad dagaalkan waa ka duwan yahay dagaalkada caadiga ah oo isaga hor imaanayaan dal ama laba ciidan oo kala duwan maxaa yeelay waxaa qeyb ka ah dad oo shacab ah oo aan ciidan ahayn ayaa qeyb ka ah taana waxaa dhici karta in mararka qaarkood ay suurtagal ay noqoto inuu dhaco ama argosi amaba si caro leh ay qofkii dhibaatada kasoo gaartay shabaab uu u bedelo jawaab maaragta ficil aada u adag oo ah marka xadgudub keeni karo marka arrimahaas oo dhan runtii waxay u baahan yihiin gabaaraandeg aada iyo aada u weyn marka ciidan ahaan loo fiirso waxaan hubaan in kulley tababar uu ay ku qabaan in sidii waxaas loo badbaadin lahaa laakiin dhinaca macaawisleyda
walaac weyn baad dareemaysaan oo la xiriirta ee xuquuqda aadanaha aad baan kuu fahmashaa tahay dhacayo iyo goobaha markaas aad gacanta dowladda soo gala inaanan markaa xadgudubyo badan ay iska dhehen waxaad dareemaysaan walaac weyn oo la xiriirta waxaan kaloo hadda aan exactly meelo qaarkooda aad u yar aan aan ka diyaarinoonaa waxa la yidhaahdo protection group oo ah kuwa markaa udhe bulshada dad matalo oo udhexeeya iyaga ciidanka laakiin taa waxay ku wanaagsanaanay hadda habka anaga u wadno waa hab aad iyo aad u yar oo waxay ku wanaagsan tahay laakiin hab dowli ah in markaa ay ay arrintaasito ay ku hirgasho oo oo runtii goob kastaba sida loo diyaarinayo ciidamada loo diyaar aad aad baan kuu fahmay shaatax waa kugu soo laabana waa kugu soo laabana aadaan kuu fahmay cali xaashi marka la fiiriyo xoogga dalka dagaalkan bilowday mar kastaahid dadka dhegooda waxaa kusoo laalaabtay ciidankoo deegaan qabta dib uga baxa oo dib looga qabsado waana meesha su-aalaha waaweyn layska weydiinayo tusaale bal ruunargoodaa ka mid aheed oo laba jeer gacanta dowladda soo gashay haddana dib uga baxday marka maxay taa sababta keenaysa in mar kastaahi goobo la qabtay dib looga looga baxo bismillahi raxmaan raxiim horta dagaalku waa dagaal xeeladaysan ama dagaal maaragtay dagaal markay noqoto waxaa jira wax la yidhaahdo xeel dagaal meel la qabsaday oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka baxeen ma jirto ama haddii xeel dagaal maadiyo ama dib u gurashaa jirta meel inta ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay qabsadeen ay ka tageenna ma jirto hadda ilaa iyo
hafayaane hafayaane degmada ruunargooda ka mida budbuda gacanta ciidanka soo gasho oo ka mida marka ma qarsoona dadku way og yihiin laakiin sababta ma ogaan karnaa sababta waxaa weeye haddii markii la yidhaahdo ciidanka wuxuu leeyahay saan wuxuu leeyahay maaragtay wax la yidhaahdo xuraasi marka waxa waaye haddii meel haddii inta lagu dagaalamo mataqaanaa xeel dagaal loogaga baxo ma ahan in ciidanku ay ka wada baxeen waad ogtihiinoo meeshii xeel dagaal uu ka dhacay ama maaragtay laysku qabsaday in haddana dib ay ciidamada xoogga dalka ay u qabsadeen meel hadda bannaan oo maaragtay ciidamada xoogga dalka ay ka baxeen ma jirto oo hadda ruunadgoodna waa lagu sugan yahay budbud iyo dhulka aad sheegaysoo dhan iyo galcad hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliya jooga meel xeelo dagaal loogaga baxay uunma ogiya meel kaloo hadda laga baxay ma jiraan waxaa kaloo jira dagaalka ciidamada xoogga dalka ay wadaan iyo kacdoonka shacabka kacdoonka shacab ciidamo si fiican loo tababaray ayaa maaragtay dagaalka gelinaya oo la socda oo hagaya intaas haddana waxaa dheer oo socda ciidamada maaragtay wacyigelinta oo maaragtay u tababaran sidii ciidamadana loo wacyigelin lahaa oo shacabka loo dhowri lahaa qoladan macawisleyda iyo shacabka gadoodayna waxaa la socda saraakiil u tababaran sida dagaalka loo wajaho oo ayakuna dagaalkaas ayaa la wajahaya waxa loogugu darayna waxa waaye in aan shacabka iyo dadka shacabka ayna waxba soo gaarin marka meel xeel dagaal loogaga baxay oo haddana dib ciidankii u qabsaday ciidanku waa ka baxeen waa maadsantaha alaxaashi bal dadka ciidankuna hadda way joogaan shabaabna waan kugu soo laabanaa bal dadka shacabka iyo dhibka gaara iyo daruufaha jira waan dul istaagaynaa xildhibaan cabdirasaaq xusul dhowr jeeraad tagteen ee furmaha dagaal guddiga difaacaad ka mid tahay bilowgii markuu hawshan bilaabaysana sibaad u sheegtay in macaawisleyda iyo habeynteed u baahan tahay in laga fikiro maxay tahay sababta markasta keenaysa in goobo la qabta dib looga laabto ma ma habacsanaan baa jirto mase farsamada dowladdan aada iskugu adaadanayn
cabdiqaadir waa mahadsan tahay runtii dagaalkan xilligii la bilaabayey waad og tahay oo bulsho soomaaliyeed oo degan deegaanka hiiraan qaybo ka mid ah ayay argagixisadu ay soo weerartay dowladduna way ku qasban tahay in dalka iyo dadka soomaaliyeedba ay difaacdo dagaalka noocaas ayuu ku bilowday kadibna dowladdii waxay go'aansatay in nimankaas dalka laga cirib jiro iyaguna wuxuu ahaa ujeedkooda in dowladda cusubi inta aysan xaga dhiganin in ay yani ay xagaldaaciyaan ay weeraraan ay tahdiidaad ku sameeyaan tiina hadda dowladdiina faa'iiday u noqotay iyagiina jabay ku noqotay markii dagaal la gelayo runtii guul iyo guuldarro dhaawac dhimasho intaba waxyaabaha lagu tala galay ka mid tahay hase ahaatee deegaanada qaar oo la tegey waad og tahay ruunirgood waxaa ka horeeya masgawa masgaweyn iyo ceeldheer jannaayo sidii loo tagaana loo joogaa waxa yarka ah oo nimanka argagixisada ay dadka tusaayaan waa niman meel luuq ah ililmo ilaalisa ee ka soo dusay oo ruunirgood saas ku imaanaya oo gawaari yaryar iyo mootooyin iyo ku socdaoo dadka tusaaya inay weli nool yihiin dadka waxay tusaayaan nawaasicii dhinta caanihiisii marka meediyaha waxyaabaha noocaasa inuu buunbuuniyo waxaa ka fiican in guulaha joogtada ah ee ciidamada soomaaliya ay gaarayaan in aad loo sheeg sheego waa sax meelaha qaar sida afhayeenku uu sheegay xeelo dagaala looga baxay meelaha qaarna inta aan la tegin waxay ciidamadu ku tagaan waxa la yidhaha indho hore oo sahan ah marka sahankii meesha tegey hadduu soo laabto uu riboor keeno in meedii yidhaahdo dowladdii melhebel ay qabsatay haddana waa ka baxeen oogaa waa waa laga fiican yahay in oo afhayeenka intaad waan gartay aad baad u mahadsan tahay dabcan saxaafaddu waxaa dhicin ma sheegto cabdirasaaq dowladdu ay sheegto uu qaato aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaa dhawn bay saxaafaddu sheegtaa haddaana qaldanayn cabdisalaam guuleed marka la fiiriyo abaabulka dagaal ee hadda socdo rajada weyn waa in madaxweynihii dalku hogaaminayo laba isbuuc buu joogaa halkaas rajaduna soo laabasho malebay dad badan aaminsan yihin maadaama madaxweynihii uu hadda dagaalka horkacay marka maxay kula muuqataa marka la fiiriyo sida hadda loo diyaar garoobay wejiga labaad bilaaban doono in dagaal kusoo dhammaan doono maxay maxay kula muuqataa waagnimadaada cabdulqaadir waxaan aaminsanahay diyaargarowgan hadda socda wejigan labaad inuu kii hore wax badan ka bedelan yahay in wax badan laga bartay qaladaadkii hore u dhacay madaxweynaha joogitaankiisa dhuusamareeb oon is leeyahay furintii hore al-shabaab oo ku aadan dhuusamareeb afartan kilomitr ugama foga waxay muujinaysaa horta geesinimo kalsoonina waxay siinaysaa ciidamada iyo dadka soomaaliyeed inuu madaxweyne daacad ka yahay iyo inuu naftiisa nafteeda usoo dhaweynayo meesha dagaal ka jiro waxbadda inuu maqlo diyaar u yahay laakiin waxaa kaloo muhiima ayadani inaan runta la qarin runta la qarin markaan leeyahay yani waxyaabaha oo la isku aan isu wada sheegayno kulligan dagaalka waan ku jirnaa guusha waan wada rabnaa laakiin qaladaadka in la soxo ayaa ka muhiimsan in in dusha laga dhayo anigu waan isleeyahay maanta maxaa kamid a qaladaadka waxaa ka qaladaadka waxaa ka mid a hadda dhinacan dhuusamareeb oo kale ceelmeygaag ayay tageen ciidamadu daraad dagaal yaraa ku qabsaday way ka soo laabteen oo yani meel u jirta weeyaan runtii kala barta dhuusamareeb iyo iyo iyo iyo ceelbu ciidamada soomaaliyane inta badan waxaa la yidhahdaa meel way qabsan karaan laakiin ma haysan karaan arrintaas marka waxay u baahan tahay ka taxadir ka weyn wixiinal wixii lagu yaqiinay ciidamada soomaaliyana inta badan waxaad waxaad u malaysaa hadda ciidanka dagaal gelaya iyo taliyaashooda in loo tababaray inay weerar tagaan aan loo tababarinba ama aysan runtii khibradooda gaarsiisnayn inay ku sugnaadaan meelay qabsadeen marka dadka soomaalidana wuxuu ku jiraa in meel in la haysto wadxoo kale waxaad og tahay wejigii koowaad la qabsaday ciidan wax dagaala dhicina laga soo baxay jaw iyo meesha lebi dulle oo dhinacaan hadda dhuusamareeba keliya aan ka hadlaynaa iyadoon wax dagaala ka dhicina laga soo baxay wejigii hore marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la iska taxadiro wax hadalkaas loo sheegaynaan ku laabta afayeenka ciidanka xoogga dalka ee gaashaanle sar alkhaashi doodahaasoo dhan ayay dadku ay dul joogaan oo ah dabcan dhacdooyin dhaco la taaban kara marka dabcan de in dagaal la galay shee kuma jira laakiin in meel la qabtay lagu dhintay ciidanku dhiig ku daatay in si sahlan haddana gacantooda uga baxdo soo ma ahan dhinaca farsamo xumo ciidanka xaggeeda arrintaas yaa qaadaya mas-uuliyaddeeda
bismillahi raxmaan raxiim horta wax la yidhaahdo farsamo xumo ma jirto wadxana waxay ahayd fayskii koowaad ciidan baa tegey gacantay ku dhigeen nimankii maaragtay khawaarijta joogayna way ka baxeen kabacdina waxaa dib loogaga soo gurtay wax la yidhaahdo xeel dagaal ma ahayne ciidan inta meel qabsaday ma jirto ciidankan markii laga bilaabo dagaalkay la galeen nimankan khawaarijta ah biyo caddo iyo cadale iyo dhulkaas ciidamada xoogga dalka ahayn jiray fayskan oo madaxweyne madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud oo caalaamiyey dagaalka ilaa hadda meel laga soo baxay ma jiraan meel taliyihii xoogga oo khibrad u leh dagaalka iyo ammaanduulihii ammaanduulihii muxuuha taliyihii ciidamada lugta ay furanta wada joogaan oo madaxweynihiina uu joogo meel hadda in guul fiican la gaaray maahani oo ciidan inta meelu qabsaday uu ka baxay ma jirto galguduudna mataqaanaa shabaab wax yar bay uga jiraan dhulkan shabeellada dhexe iyo hiiraanna maaragtay shabaab maaragtay makuma sugna waad mahadsan tahay alaxaashi alaxaashi aad aad baad u mahadsan tahay meel yar alaxaashi waa mahadsan tahay shaatax waan siinayaa walaac baad muujiseen markay timaado xuquuqda aadanaha iyo dadka shacabka iyo macaawislayduba laakiin soo ma jiro ergey gaaro madaxweyne uu xil saaray ilaalinta dadka shacabka ee shaatax miyaysan dowladdu hawshaas ka khilqaamin walaac hadda ad qabtaan muxuu yahay
ergey gaar ah wuu jiray oo madaxweynuhu magacaabay hay-ad kaloo hadda arrimahaas ka shaqaysa oo hadda ka howlgashay dalka way jirtaa laakiin abaabulka dagaalka baaxadda uu la eg yahay ayaa loo baahan yahay dadaal la eg inuu jiro dhinaca badbaadada bulshada oo meelaha markay dhibaatooyinka ama iska hor imaadada ka dhacayaan oo khalaafyada ka dhacayaan ay dadka lagu badbaadiya sidoo kale dadku markii ay meeluu dagaal ka dhaco oo waxaa ka imaanayo barakaca ka imaanayo waxaa ka imaanayo dhaawaca ka imaanayo meelihii dadka ay usii barakaci lahaayeen haddii barakac yimaado lagu gargaari lahaa xaqay u leeyihiin in arintaa la fuliyo aada iyo aaday muhiim u tahay waxyaabaha aana noo muuqanay ka mid ahay sidoo kale xadgudubyada marmarka qaarkood ka subtoobi kara ama shaksiyaad ka mida ciidanka ama maxaawiisleyda qaabkii loola xisaabtami lahaa ciidan aftirkeeda waa arrin aada iyo aad muhiim u ah marka haddii uun la arko uun diiradda la saaro uun mar uun qolyahan hanaga baxaan oo aan wixii dhexdaas ku halaabay aan dib aanan la fiirin iyadoo la fiiri karo runtii waa wax aan ka walaacayno maxaa yeelay waxa hadda ka hadleen oo dhan waa wax la qaban karo haddii xisaabta lagu darsado oo aan keliya lagu mashquulin abaabul ciidan oo xoog badan oo keliya oo loo fiiriyo dhibaatooyinka ka dhalan kara sidii markaa wax loogu qaban karo waana waxaan aaminsannaha in la qaban karo keliya u baahan maaragtaa in
xildhibaan cabdirasaaq xusul walaaca bulshada rayidka dabcan adiga xildhibaan baa tahay golihii shacabka guddiga difaaca dadka rayidka yaa yaa si gaara ula socdo dhulka jooga goobaha la qabtay iyo deegaanada la gaaro yaa hubinaya shacabka iyo kuwa shabaabka see loo kala saaraya cadowga lagula jira haddana waxaa muhiim ah in la ilaaliyo xuquuqdii dadkii deegaanka ee shacabka ahaa iyo badqabkoodii intaba arrintaa marka si aysan u dhicin sida hadda walaalihii iga horreeya u sheegeen madaxweynihii ergagaara u magacaabay annagana ka xildhibaana ahaan maadaama aan dadkii matalno oon shacabkii matalayaashoodii nahay waxaan sameynay odayaalkan oo la saa ciidamada iyo dad deegaan ka tirsanoo marna ciidankii ka tirsanoo furay wata marna dadkii
waa u soo laabanaa xildhibaan cabdideeq usul anigu maado hafayaanka ciidanka hooga dalka calahaashii marka la fiiriyo daga ciidanada aad ba umahadsan tahay hafayaana dagaal baa socda barakaca imaan doono maxay ugu tala gashay wasaaradda gaashaamiga ciidanka xoogga goobaha la tago dee dadku way barakacayaan dagaal baa dushooda ka dhacaya maxaa socda marka laga yimaado qoryaha iyo durbaan tulashada dagaal marka laga yimaado maxaa barbar socda
waxaa barbar socda ma aragtay waxaa jira dhiban saraakiila ama ciidamo u tababaran sidii loo dhowri lahaa shacabka iyo meelaha dagaalku ka socdo iyo meelaha khatarta ah oo lagula dagaalamayo nimankan khawaariijta ah in loogaga digo shacabka oo la yidhaha meelahaas ka fogaada oo maaragtay loo sheego oo la yidhahdo ka fogaada oo ay ka fogaadaan waxaa kaloo jira shacabka badooday oo soomaalidu qaar ay u taqaano macawisleyda ayadana sidaa hore u sheegayba ciidan iyo saraakiil u tababaran habka dagaalgelinta iyo habka mataqaana xuquuqada maarata ayanu ayaguna ku xadgudbin iyo wacyigelin rag ayaa dagaalgelinaya ee ma aqan niman macawisleeya ama niman shacaba oo iska yaacaya waa niman ciidamada xoogga dalka soomaaliya saraakiil u tababaran ciidan u tababaran aa la socda oo maaragtay hagaya habka dagaalgelinta iyo habka dagaalka ay u gelayaan nimankaasaa saxaya shacabka soomaaliyana maadaama ay nala dagaalamayaan oo ay naftooda noorurayaan inaan xaquuqdooda dhowrno waa ku qasbannahay amarkaasna waxaa bixiyey in la dhowro shacabka qudiisa taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidamada lugta marka waxaa socda waxa waaye insha allah shacabka waxa soo gaaraya mana markii shacabku waa shacabkanagii way nala dagaalamayaan kaan meel ugu tagnana waxaa waaye inaan xaquuqdiisa iyo dadnimadiisa aan dhowrno waxay u baahan yihiin oo maaragtay tasiilaadan loo sameeyo hadday noqon lahayd biyo hadday noqon lahayd cunto inta oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya waa la garab taagan yahay
cabdisalaam cabdisalaam guuleed baan siinaya cabdisalaam waayaaragnimadaada sirdo markaad fiiriso abaabulka dagaal iyo al-shabaab ma ciidan intaas la ego xoog badan oo dowlad soomaaliyeed iyo saaxiibada taageeraya ubabaa dhigi kara baa jira mase waxaan aamsanahay shabaab meesha hadda ay ku jiraan oo galmudug waan isleeya ilaa ka badan ilaa sideed qaybood ayaa laga soo gelaya oo dagaal ciidamadu ka soo socdaan iyo macawisleyda iskaashanaya iyo doonta iyo hadda ciidamada dowladda soomaaliya maaragtay awooda inay ka baqayso awood u yeeratay kalsooni badanna ay abuurayso taas casada shabaab waxay noqon doonaan cunays aad u badan oo xagga ciidanka dhulkooda wuu ku soo yaraanaya oo maalin kasta waxaad umalaysaa way sii sinqayaan inaan xataa dagaal weyn dhicin laakiin waxaan la yaraysan karin gaadiidka dagaala meesha ku jira iyo cadadka dagaalyahan ee al-shabaab meeshaas ku jira oo laga yaabo inay u dagaalamayaan nafsadhurayaal yihiin khatarta intaas leeg lama yaraysan karo baaxadiisa runtii way weyntaa maaha labaatan kilo gifto maaha boqol kilo mitir baaxada dhulka ay ku jiraan waxaan isleeyahay marka waan sidaan soo sheegaba qorshahana qorshihii hore waa ka waa ka wanaagsan yahay tilmaamahan u jeednaa oo aaday waa waa waqti wax karsan yihiin kuwii hore laakiin haddana lama yaraysan karo waxa maanta dhacaya iyo al-shabaab qafiili midda kale rabaa inaan hoosta ka xariirno dagaalkan ka socda ceelbuura hadda magaalo weyn oo yaana hadda shabaab haystaan dhinacaan ka jirto haddii shabaab ku guuldareystaan oo looga adkaada meesha oo wada rajeynayno waxaan isleeyahay stranjarka iyo organizationka iyo jiritaanka al-shabaab waxaa ku dhici doona waxa weyn haddii dowladda soomaaliya isbuucyada soo socda ay ku soo afjari weysane waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya
laakiin haddii caalbuur haddii caalbuur gacanta dowladdu gasho al-shabaabna laga saaro laga guulaysa dabcan meelaha isha lagu hayo waxay noqon doontaa koonfur galbeed iyo jubbaland waxaad noog tahay in de gobollo waaweyn iyo deegaano waaweyna joogaan marka maxay ka duwanaan doontaa waktiga caalbuur iyo galhareeri meelahan oo kale miyay ka fursad fiican tahay marka loo fiiriyo dagaalka
dagaalkan waxaan sida la aaminsan yahay al-shabaab dagaalyahanadoodii ayay keeneen oo muhiim u ah gaadiid badan oo dagaal ay haystaan dad madaxa oo waaweynaa jooga meelay uga fakadaan oo maanta ay ku baxaanna ma jirto maadaama ay go-doonsan yihiin muddo sideed bilood ka badan dagaal waxaa laga yaabaa haddaysan qaarkood inuu isdhiibaan aaminsanaa laakiin dagaalay geli doonaan haddii dagaalkan marka meeshan al-shabaab looga adkaado meelaha kale la dhihi karo bay iyo boqol iyo gedo iyo jubooyinka iyo shabeellada oo shabeellada hoose waxaan isleeyahay shabaabtii isu haystaan isuma haysan doonaan madax weyn madax badan oo maanta dagaalka muhiim u ah ama hogaanka al-shabaab muhiim u ah ayaa meeshan ku jiro ama la dili doona ama la qaban doona haddii lasoo abjiro dhinaca marka waxay u tahay waa testing ground ayay soomaaliya u tahay al-shabaabna u tahay qaybtan yartaa ahayd uusan mareen iyo ka dhexaysa iyo ka dhexaysa xaradheere
xildhibaan qofku wejiga labaad ee dagaalka daban guud ahaan dalkoo dhan ayay ayay hooshu tahay waxaana si weyn isha loogu hayaa bu-aale saakow iyo guud ahaan dhinacan kale labada maamul koonfur galbeed iyo jubbaland ma kula tahay in wakhtigan kooban ee la haystay aadka isha loogu hayo dowladdu ay ku guulaysan doonto marka laga yimaado caalbuur iyo galhareer iyo meelaha kookooban oo hadda sida weyn ee cadaadiska loo saaro maalmihii lasoo dhaafo cabdiqaadir runtii waa su-aal muhiim oo isweydiin mudan sida hadda muuqato ama aan wada ognahayba nimankan argagixisada ah waxaa sawliib u ahaa ama caasimad u ahayd meesha la yidhaahdo xaradheer waxaana laga xoreeyey oo laga qabsaday bishii janaayo ee sanadkan runtii taa waxay ku tusaysaa mar haddii caasimadaadii oo xaniyahaagii ah loo dhacay siddeed bilood ka hor waxaa qofka u soo sawir maaya marka ciddii istaraatiijiyad dagaal iyo taqaano in shabaab ay yihiin mas oo madaxa laga dhaco runtiina haddii magaaladan ceelbuur oo saaxiibkii cabdisalaam sheegay laga qabsado ma filaayo in deegaanada aleeta ama koonfur galbeed ama jubbaland ay runtii dagaal culus ku geli karaan ama ay sii ceysan karaan ama ay culays noqonaysaba maxaa yeelay marba haddii raggii meelihii uga awooda badnaayeen oo ciidamadoodii isugu geeyeen oo gaadiidkoodii isugu geeyeen oo briiska u ahaa laga qabsado yacni inta kaleeta kushooshood waaye marka ma difaacan karaan hadday reer burdi waa difaaci waayaan degmo kale ama deegaan kaleete oo soomaaliyeed cabdisalaan waktigoonnahay awgeed waxaa tidhi aad bay dowladdu u diyaargarowday rajo fiican baadna muujisay maxay taha fariinta ugu dambaysa oo sileedaa la wadaag
waxaan arkaynaa ciidamadii furinta hore joogay oo tiktok iska soo duubay welina moobayladii wata operationkii howlgalladiina soo duubay annagoo og in filihii usbuucyadii u dambeeyey la arkayay dad madaxda saraa oo saraakiisha dowladda ku jira oo shabaab la shay qaarna la xiri qaarna fakadeen weli ma aaminsanayn inay ka maran tahay in ciidamadaasay ka maran yihiin dad shabaab la shaqaynaya ama xiriir la leh horta waxaa jeclaala dowladda inay xakamaysa dhinaca communicationka iyo moobelada kalada badane ciidamadu wataan u fasaxan yihiin ta labaad sababka meesha ku jira waa kumanaan haddii aysan wadanin in badan oo kamida waysi soo dhiibi doontaa dowladda soomaaliya waxaan ognahay keedii meelahay dadka ku canimaa ku xidhaan waa yarta maxaa inay u diyaar garowdo in boqolaal qofood oo weliba dariso kala sarreeyana ay soo dhiibi doonaan dowladda soomaaliyana aysan dhihin wax waaay ugu baran yayiin ay weel u diyaarsan aad baad u mahadsan tahay calaxaashi hafayeenka ciidanka xoogga dalka mar labaadaan fursad ku siinaa bal dagaal baa la aaday rajadu waxaad tidhaahdeen al-shabaab waa laga guulaysan doonaa meelaha hadda ay ka joogaan galmudug maxaa intaas ragi doona dadku sheegi doontaa
dadka u sheegaynaa maaragtay xaquuqda horta shacabka soomaaliyeed waa la dhowrayaa shabaabka wixii soo dhiibana mataqaanaa dabcan sidii kuwii hore loo maareeyaa loo maaraynayaa waxaa loogu bishaaraynayaa shacabka soomaaliyeed in maaragtay nimankan argagixisada waddanka dhibi ahaanba laga saari doono oo soomaaliya siga ahaan jirtay iyo nabaddii iyo barwaaqadii ay ku soo noqon doonto sidaasaan maaragtay doodheeda maaragtay aan kusoo aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faasadaada toddobaadka ood ka dhegaysanayseen idaacadda v o a laantan afka soomaaliga waxaan u mahad celinayaa xildhibaan cabdirasaaq xursul oo ka mid ah golaha shacabka kana tirsan guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa umanaqaya afayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla salaale xaashi guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan mukhridiin shaatax oo barnaamijka nagala qayb galay iyo tale ku-xogeenka hay-adda nabadsugidda sirdoon dalka soomaaliya cabdisalaam guuleed dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qayb gasheen
aad buu umahadsanyay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o w dhegaystayaal inta wakhtiga inooga hadhay mar kale aan idiin dulmaro wararkii ugu waaweynaa qaar ka mida madaxweynaha ismaamulka kilalka amxaarada ee dalka itoobiya oo ayaa iscasilay jimcahan maanta ah iyadoo gobolkaasi baryihii lasoo dhaafay ay ka socdeen mudaharaadyo rabshado wata yikaal kavaale ayaa iscasilay intii uu socday kulan deg deg ah oo maanta ay isugu yimaadeen golaha wakiilada deegaanka amxaarada waxaana markiiba la sheegay in lagu bedelay nin kale oo lagu magacaabo araaga kabaadhe kaasi oo mar hogaamin jiray maleeshiyada deegaanka taasi oo hoos timaada awoodda ismaamulka gobolkaasi yekaal ayaa la sheegay inuu ka hadlay kulankii golaha isagoo sheegay in warqadda iscasilaadiisa uu sideed bilood ka hor qoray islamarkaana uu u gudbiyey xisbiga b b hase ahaatee rabshadihii dhowaanta ka socday gobolkaasi ay ku keeneen in uu sii hayo xafiiska deegaanka amxaarada oo ah gobolka labaad ee ugu dadka badan itoobiya ayay mudaharaadyo rabshada wataa ka qarxeen kadib markii bishii abril ayna dhaaftay uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi itoobiya abiy axmed uu amar ku bixiyey in ciidamada amniga iyo maleeshiyada deegaanka lagu kala daro booliiska federaalka iyo milatariga dalkaasi amarka abiy axmed ayay qaar badan oo ka mida dadka amxaaradu u arkayeen in lagu waxyeeleynayo amniga gobolkooda taasi oo markii dambena keentay ay beenisay dowladda federaalku dalka zimbabwena waxaa si weyn loo sugayaa natiijada ka soo bixi doonta doorashada madaxtinimada dalkaasi ka qabsoonta iyadoo ciidamada ammaanku ay xidheen wadooyinka gala xarunta doorashooyinka qaranka si looga foojignaado dhacdooyinkii mudaharaadyada rabshadaha wata iyo qalalaasaha isugu jiray ee dhacay codbixintii tan ka horreysay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii guddiga doorashooyinka zimbabwe ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee sanu b f uu ku guuleystay sideed iyo soddon kursi oo ka mid ah baarlamaanka dalkaasi doorashadii baarlamaanka ee dhowaan la qabtay halka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee isbahaysiguna uu ku guuleystay laba iyo soddon kursi sida ay baahisay wakaalada wararka ee reuters guddigu ilaa haatan may sheegin natiijada doorashada madaxtinimada oo ay dadku si weyn u sugayaan dowladdan waddanka norweyna waxa ay diyaarado nooca f ka loo yaqaano ay ugu deeqday dalka ukraine sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha norway jones ger waxaana lagu sheegay booqasho uu ku tegay caasimadda ukraine ee kiev ilaa hadda ma cadda tirada saxda ah ee diyaaradaha ay ugu deeqeen norway balse khubrada arrintan falanqeynaya waxay sheegayaan inaanay ka yarayn toban diyaaradood norway waa wadankii saddexaad ee ugu deeqaa diyaaradahaasi dagaalka waxaana ka horeeyey netherland iyo denmark haatana dhinacii heesa aynu jaleecno
aduunkod yahay jacaylku iyo roob soo iftiin waye goyna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bar'ilayo haddaan soo marudhan lahaa gooyna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bar'ilayo haddaan soo marudhan lahaa markayse kuu ahaatay abkaygana ku furfuray ayuu rugadaa in badan markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayuu ayuu ayuu rugada ayuu badayay haddan lakamayed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kamaed baxee sidii sidii golol kareen ayaan ku admeeraya anigoo cawa ad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada adaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo bahyuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen oniyo bahyuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen asqiyantaleelahay ayuu rugadan inbaday markuuse aadmi galay asqiyantaleelahay ayuu rugadan inbaday nakamayed baxee allaatiise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa haddana kamayeed baxee sidii sidii golol kareen ayaan ku agmeeraya anigoo nakamayed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eege anigoo cawa aduunkod yahay jacaylku iyo roob soo iftiin waye gooyna soo cabbaaray anigu aanu yeedhi lahayo allaha aan ka baryilayo haddaan soo maruran
waa hagaag guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo